way jiraan muxuu ahaye ciidankaas ethoobiyaanka ah hase yeeshee ciidankana kama dheereyn iyaga qurdhoodu ma fogaanin muxuu ahaaye kabixidoodu mayna fogaanin runtiina saad hadda ku aragtay muxuu ahaye speaker of the house jawari waa lagu qanciyey ethoobiyaanka laftooda inaynan joogaan de waxaad og tahay in wax cusub ma aha dowlad walba xillibay joogtaa iyagoo amisom kamid maaha iyo eyimidna waa dowlad deriska aho nacaawinaysay oo walaalaha anaga oo nacaawinaysa nimankaas argagixisada ah gacan lagu siinaysay maadaama dhib badana soo maray haddana ciidankana qualityna waa le quantina wale dib ugu qabto iyada laftigeedii dowladda deriskana etoobiya way ballanka hadda inaysa baxaynin waa kaan ku leeyahay speaker of the house maxaa ismaan jawaari baa ku sameeyay inay joogaan marka waa sidaas weye sababna masii joogayaan dalka waxa weye waayo waad ujeedaa sidaa initiativkaan ula wareegnay muxuu ahaye horumarka aan ka sameynayno gobolada oo dhan nabad kusoo celintooda waxaan u gartay in ciidamada ethoobiya iyo dowladda kumeel gaarka ay isku afgarteen in ciidamada ethoobiya ay sii joogaan meelaha weli ay ku sugan yihiin oo ay dowladda sii caawiyaan inta dowladda kumeel gaarka ciidamadeeda iyo amisom ay ka gaarayaan sidaas wey waa gartay marka waxyaabaha etoobiyaanku ay ka cabanayeen ma idiin sheegeen maya wax significant ah hore dadku iska dardaraan mooyeen marxalad way ka fiican tahay xiriirka hadda labada dowla ay leeyihiin ma jiro weli wax mugdi hoo soo galay haba yaraatee ma jiro waxaana sometimes waxa weye tactical maa laga yaabo brown inuu yahay meesha la gaaray meel maaha toddobaatan kilometr ka badan marka waxyaalo waxaa jira moogta aan significant ahayn haddana waxa weye ciidankanagi waa u socdo iyadoo cidna la gaarinba inuu ka saaro waad maqli doontaa insha allah wigan